maarraxiim maanta waxaa sharaf weyn oo ah inaynu la ka guddoonno muxuaha wasiir ku-xigeenka muxuaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka dawo xamar lanooka soo deeqay lanooka soo diray oo ay noogu soo deeqeen muxuaha bisha cad ee dowladda qatar iyo ururka caafimaadka adduunka ee w h o wasiir kusoo dhawow gaalkacyo aad iyo aad baan u mahadsantihiin muxuu ahaa tabarucaas qaaliga waktigii loo baahnaa noo yimid waxaan rajeynaa haddana wada shaqaynteena xagga caafimaadka siay u bilaabatay awalna waa socotay haddana sii xoojina haddii aa la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu